duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhowaada qodobada waaweynna warka duhuro
saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo sheegay inay fashiileen weerar al-shabaab ay ku qaadeen degmada xudur ee gobolka bokool
gudoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka maamulka puntland oo iscasilayay
ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo mas-uuliyiin ka qaybgalay munaasabad lagu mahadcelinayay hay-adaha ammaanka inta ay socdeen doorashooyinka labada goleh ee baarlamaanka oo lagu qabtay muqdisho
taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cilmi indha qarshe oo cadaalad darro ku tilmaamay kursigiisa loo xiray haweenka
madaxweynaha maamulka ah koonfur galbeed oo qasriga madaxtooyada maanta ku qaabilay wafdigii ka socdaa qaramada midoobay
shirweyne looga hadlaya sooyaalka iyo waxqabadka caalimkii weynaay ee macallin nuur oo lagu soo gebagabeeyey muqdisho
wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya oo shi heer caalami ugu qaybgalay magaalada nairobi ee dalka kenya
qodobada soomaalida ka baxsan ee warkana ku maqli doontaana waxaa ka mid ah
duulaanka ruushka oo galay maalintii shanaad xilli ciidamada ruushka ay ku wajahayeen caasimadda yukrain ee kiyef
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa duhurnimo talaado ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay kowda maarso sannada intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey warkeena iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan
aynu ku bilownay saaxiibyaal saraakiisha ciidanka xooga dalka ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay fashiliyeen weerar al-shabaab ee ku qaadi lahaayeen degmada xudur ee gobolka bakool halkaasoo ciidamada xoogana ay ku sugan yihiin howlgallo kala duwanna ay ka wadaan bartuun maxamed maxamuud ayaa ka waramaysa howlgalkaas iyo saraakiisha ciidanka warka ay arrintaas ku saabsan ay ka sheegeen ciidamada ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar ay al-shabaab ku qaadeen magaalada xudur ee gobolka bakool waxaana intaas ay ku dareen in khasaare ay gaadhsiiyeen xubnihii weerarka soo qaaday taliyaha ururka boqol toddobaatan iyo shanaad guutada sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka maxamed sankuus iyo taliyaha sahanka ee guutada aadan gaawow ayaa warbaahinta u sheegay inay kooxdii weerarka soo qaaday ay iska caabiyeen sidoo kalena ay ka hor istaageen inay magaalada weerar ka geystaan waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha u hadashay ciidanka xoogga dalka ayaa intaasi ku daray inay dileen xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay dhaawacyo gaarsiiyeen saraakiishu faahfaahino kama aysan bixin dhankooda inuu soo gaaray khasaare iyo in kale balse waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ka hortageen ayna ka itaal roonaadeen dagaalamayaasha weerarka soo qaaday magaalada xudur ee xarunta u ah gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ah magaalo in muddo ah ay al-shabaab go-doomin ugu jirtay waxaana dadka deegaanka tiro dhowr jeer ah ay baaqiyo isdabajooga u direen maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya
gudoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay inuu iscasilay sakariye gacmo dheere ayaa ka warramaya gudoomiye ku-xigeenka guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee puntland caynish yuusuf xuseen ayaa iska casilay xilkii uu hayay warqad oo soo saaray ayaa waxauu ku shaaciyey inuu xilka iskaga tegay isagoona sheegay in sababta ugu weyn xilka ugu tegay ay tahay arrimo shakhsi ah isagoona si gaar ahaan faahfaahin ka bixin waxa uu u mahadceliyey dhammaan xubnihii isagoona sheegay inay taasi ay tahay arrimo ku aadan isaga waxa uu intaasi ku sii daray in uu tan u tahay rajo weyn maadaama doorashooyinka heer dowlad goboleed ee puntland waxaana tani ku soo adaysaa iyadoo dowlad goboleedka puntland ay weli waharsan tahay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad loogu mahadcelinayay hay-adaha ammaanka ee dalka intii ay socdeen doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka ee soomaaliya maalmo cabdiqaadir xasan ayaa ka warmaysa
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirka maaliyadda xildhibaan yaasiin fare ahna taliyaha hay-adda nabadsugidda taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed kaniif taliya xigeenka ciidanka booliiska jenaraal farxaan maxamuud aadan qaroole taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliyaha hogaanka ilaalada canshuuraha gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir dhammaan mas-uuliyiintan iyo kuwo kaloo ka tirsan dowladda soomaaliya marti sharaf kale xarunta jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho waxay kaga qayb galeen munaasabad loogu mahad celinayay ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ka shaqeeya doorashada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaaliga ah ee soomaaliya ee ka dhacday muqdisho sidoo kale taliya qaybeedyada iyo ku-xigeenadooda taliyayaasha saldhigyada gobolka banaadir saraakiil iyo saraakiil xigeenno ayaa sidoo kale madashan ku sugnaa khudbadihii ayaa la gudagalay ugu horeyna waxaa hadaljeedinta qaatay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish waxaa mar walba sida aan ognahay hegaardaamooyin iyo shirqoollo la gaadayay goobaha doorashooyinka cadowga gagixisada ah oo runtii ay u suurageli weyday faajignaanta ciidamada qalabka sida soomaaliyeed dartood inay haba yaraatee wax carqaladayn ah ay ku sameeyaan arrintaas marka ilaah baa ku mahad leh humma waxaa mahaddaa iska leh ciidan weynaha soomaaliyeed ee booliiska iyo madaxdooda oo runtii qorshihii amni ee la dejiyey sida uu ahaa uga soo dhalaabay sidoo kale dhankiisa waxaa hadlay sareeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu ka sheekeeyey inta doorashada lagu guda jiray caqabadihii ciidamadu ay la kulmeen iyo qaraxi lala eegtay ergada wakhtigii doorashada xilli ay marayeen isgoyska ceelgaab kuwaasoo kusii jeeday hoolka doorashada siduu taliyaha sheegayna waxaa ku dhintay kormeero saddexaad kana tirsanaa ciidanka booliiska waad garan kartaan doorasho haddii ay dhacayso isjiijiid siyaasadeed iyo aaraar lagu kala duwan yahay iyo muxuu ahaa waa caadi waa adduunka o dhanna way ka dhacdaa annakana waa naga dhacday in la isjiidjiido way dhacday laakiin hay-adaha ama instituushanada dalka kan jiraa maanta waa instituushanno aada u tiro badan oo qoloba meel u xil saaran tahay ciidanka boliiska nin kormeero saddexaadah baa nagaga geeriyooday intii ay socotay oo oo muxuu ahaa hawsha tan doorashadu isagoo difaacayay kana hor istaagay qole rabtay inay dhibaato u geysato ergo baabuur saareyd meesha agagaarka ceelgaabta cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya isna dhankiisa goobta ayuu ka hadlay sidaad sheegtay taliya isjiidjiidasho kala cabasho de waa kursigaasa ayaa laysku wada haystaa maanta laakiin runtii maanta waxaan u dabaaldeganay waxaa weeye amniga iyo qaybta booliisku ka qaatay amnigaas waa ku ammaanan yihiin waanan ku ammaanaynaa hadalka ugu dambeeye mas-uuliyiinta dhanka khudbadda waxaa qaatay mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka doorashooyinkii kala duwanaa ee dalka ka dhacay haddana ka socda laga bilaabo aqalka sare ee baarlamaanka oo golaha shacabka khaasatan gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada kaleba doorkii ay ku lahaayeen inay u feejignaadaan oo ay u soo jeedaan amniga sugistiisa iyo ilaalinta codbixiyayaasha iyo ergooyinka iyo murashaxiinta kala duwan ee u tartamaya manaasiibta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka door weyn bay ku lahaayeen inay amniga sugaan ka shaqeeyaan nabad ku dhammaato doorashooyinka intii noo qabsatay oo badankeedii ah ka shaqeeyaan inta kalena inay gacan ka geystaan sugidda amniga iyo in amniga lasii wanaajiyo oo ay feejignoodaan gunaanadkii munaasabadda qaar ka mid ah saraakiishii ka shaqaynaysay muddadii doorashada lagu guda jiray waxaa la guddoonsiiyey shahaada sharaf faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
taliyihii hore ciidanka xoogga dalka jenaraal daahir cilmi indhaqarshe ayaa waxa uu cadaal darro ku tilmaamay tallaabadii maamulka galmudug oo kursigii uu u tartami lahaay uu qoondiyey dumara indhaqarshe ayaa waxaa ho-eed weyn u jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor kaasi oo sheegay in kursigii xaqa u lahaay oo u xiray haween taasina uu ku tilmaamay inay tahay mid cadaalad darro ah jenaraal indhaqarsho oo qabtay shir jaraa'id oo dhinacyo badan taabanayay uuna kaga hadlay arrintaasi ayaa waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in cadaaladdarro weyn lagula kacay
waxaa jira maxaan ku rahdaa qabilaad badan oo afar kursi leh oo gabar la siin sharciguna wuxuu leeyahay reerku hadduu saddex kursi iyo wixii ka badanaya gabar baa waajibku ah annagu galmudug laba kursi baan ku leenahay haddii reerihii waaweynaa ee awoodda lahaa ee afar afarta kursi lahaa haddii laga dhaafay gabdhihii annaga sidee bay noo qabataa labada gabdhood lahaa cadaaladdaas xaggay taallaa xaggee ka jirtaa yaa lagu qancin karaa cadaalad noocaasa way muuqataa cadaalad darro inay meeshaas ka jirto way muuqataa gardarro inay meesha ka jirto way muuqataa bahdil inay meeshaas ka jiro waxaan xafiiska prime ministerka iyo guudiyada electionka ka codsanaya inaan kursigaas in la hakiyo inta cadaaladda dhabbada saxa la marsiinayo ee laga ilaaliyo in maamulkaasi ay ku joog falaan oo sida ayagu rabaan ay mariyaan aad baan idinkaga codsanayaa intaas waxaan kaloo reer salkay uu soo jeedinayaa warsaan nama qabatee maxaa tala ah nama qabato saan waxaan tala ku soo jeedinaya inaan ka tashanno kasii midnaashaha maamulka galmudug haddii shacbiga reer galmudug ay ku raacaan madaxdooda go'aankaas waa inaan ka tashannaa ayahayaga maxaa yeel galmudug wax noo yaallo ma laha markaas macnaheedu waxa weeye waxaanu xumaynaya madaxweynaha maana waa reer galmudug oo dhan saasaa u arka anugu reer galmudug marka reer galmudug way qaban karaan madaxweyne qorqor wayna dhihi karaan ka daa dadka cadaalad darrada hadday dhihi waayaan macnihiisa waawee raalli bay ka yihiin inanu ku sameeyo caynkaas marka waa inaan ka tashannaa ayaheenna oo ka fikirnaa magaciisaga noloshayna annaga xukunna meeshaan tegaynan annaga xukunna ciddaan wax ku darsanayn annaga xukunna cidona naguma khasbi karto waxaan wax ku darsanaynaa meeshaan cadaalad ka helayno
jarnaal daahir aadan ciimin akhrishe taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya dhulkaasi ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed naftagareen ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi ay hoggaaminaysay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xoogyaha guud ee qaramada midoobey marwo anita kiki kehow oo markaa maanta booqasho ku gaartay magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kulanka madaxweynaha iyo wafdiga oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo agaasimaha guudda madaxtooyada waxaa loogu hadlayay arrimaha abaaraha doorashooyinka iyo amniga
dowladda soomaaliya ayaa magaalada nairobi ee caasimadu ah dalka kenya waxa ay ka qaybgelaysaa shir halkaasi uga furmay qaramada midoobey wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdikariin waa cabdixakiin xasan ashkir safiirka soomaaliya u jooga kenya agaasimaha deegaanka iyo sidoo kale isbeddelka cimilada iyo xubno kale ayaa ka qaybgelaya ayaa ka qayb galay shirweynaha deegaanka ee qaramada midoobey ee loo yaqaano unaya waxaana uu ka furmay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya qoraal ka soo baxay waa qoraal ay dowladda ka soo saartay shirka ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay amaasha soomaaliya ay xoojinayso heshiiska wadamada caalamka ee shirkani ku bahaysan amase kaga hadlaya arrimaha cimilada caalamka
dadka soomaalida ka baxsana waxaa ugu waaweyn maalintii shanaad ayuu galay duulaanka ruushka ee ukrain dagaalka ayaa ku baahay magaalooyin dhowr ah xilli wakiilo ka socda ukrain iyo ruushkana ay yeesheen wadahadaloodii ugu horreeyay ee foolkafool ah intaa markiuu markaa intii uu bilowday dagaalka ruushka ayaa go-aan markaasi ayaa go-doon la gediyey iyaduna madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin uu ku dhawaaqay inuu heegan geliyey ciidamada nukliyeerka ee ruushka kaasoo keentay qeerdhaan baahsan madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in duqeymaha ruushka ee magaalooyinka labaad ee ugu weyn dalkaas ukrain ay la mid tahay dembi dagaal master zelenski ayaa sheegay in ay jiraan dad goobjoogyaala oo sheegay in dad rayid ah si bareer ah loo beegsaday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in tobannaan qof la dilay shirkad maraykan ah oo qaabilsan sawirada dayaxgacmeedka ayaa sheegtay in koloyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada ruushka ay kusii jeedeen magaalada caasimada ee kiyev warkii duurnimana waa nageynta khiyaartan dhegeystaay cidduu sheegay waxay dib u heli kartaa buug internet-kan ku leenahay ee radio dalson dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka duurnimo cabdinaasir alcadaala iyo cabdinaasir maxamed maxamuud eedinla socodsiinaya sidoo jira axmed cali maxamed axmed daaji ee farsameeyay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin warlixiliyaabaha talalxil